بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حشرنا كتاب كي علامة السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وحن نقونا يا عشر كا كونتون يلبو وحن نكو شرحينا السؤال شافرتن يلح waxaanu weli ku dhex jirnaa oo aynu soo ka hadlaynay towxiid aluluhiya iyo wixii ka soo horjeeday didu towxiid aluluhiya ayuu ina yidhi waa laba nooc shirku akbar wa shirku asqar marka su-aashan afartan iyo lix waxa uu yidhi maa huwa shirku lakbar shirkiga akbarka waa maxay buu rabaa inuu inoo tacriifiyo oo waa kii towxiidka oo dhan burburinayay yunaafi towxiida kulla kii towxiidka ka soo horjeeday oo laa ilaaha ila allah ka soo horjeeday waa maxay kaasi jawaabta waxa uu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala huwa waxa weeye shirku akbarku itikhaadu lcabdi min duuni illahi niddan yuxibuhum ka xub illaah itikhaad inuu samaysta weeye alcabdu addoonku min duuni illaahi alla wax ka sokeeya niddan wax uu la simayo nidka waxaa la yidhaahdaa macnaha waa meesha ilaahay uu kala aayadda qur-aanka falaa tajcaluu lilaahi andaadan annidku waxa weeye waa la sinaanta weeye oo fulaan niddu fulaan hebel waa siman yihiin waa wax u dhigma ay xaggii cibaadadii ayuu kala mid dhigayaa ee dhinac kale kalama mid dhigi karo cibaadadii ilaahay keliya uu siin lahaa ayuu markaa waxa uu siinayaa waxaan kale oo makhluuqa marka niddan yusawiihi birabbi alcaalamiin buu yidhi itikhaadu alcabdi min duuni illaahi niddan yusawiihi birabbi alcaalamiin ilaahay uu la simayo oo cibaadaadkiibuu kula simayaa ilaahay lama simi karo laakiin xaggii cibaadadii buu wax ka siinayaa oo markaasuu la simayaa waayo ilaahay in la caabudo weeye keligii haddaad marka cid kale ilaahay la caabuday waad la sintay kanna macbuud baad ka dhigatay ilaahayna macbuud baad ka dhigatay marka waa siman yihiin markaa labadiiba cibaadaad siistay waa cibaadadii buu marka wax ka tusaaleeyey oo tusaale uu ka bixiyey dhowr xabo wuxuu yidhi yuxibuhu ka xubbillaah sida ilaahay loo jeclaado ayuu u jeclaanayaa oo aayaddii buu ikhtibaasayaa ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله marka waxaa la rabaa xubbigu waa cibaado xubbiga waa la qaybiyaa qaar cibaado weeye qaarna waa dabiici marka xubbiga cibaadada oo qalbiga gala oo ilaahay la jeclaanayo rasuulka la jeclaanayo diinta la jeclaanayo ilaahay darti wax loo jeclaanayo waa waxa weye waa cibaado marka yuxibuhu ka xub illaah sida ilaahay loo jeclaaduu jeclaanaya waa midda koowaad waa tusaalayaasha ina siinayo wayakhaafuhu wayakhshaahu ka khashyat illaah sida ilaahay looga cabsado ayuu uga cabsanaya oo khashye ayuu u hayaa khashyaduna waa qalbiga oo waa min acmaali lquluub ayuu marka wuu ka cabsanaya dad badan baad arkaysaa waxa weeye awliyada ka cabsanaya jinka ka cabsanaya waxa weeye sheekh fulaan ka cabsanaya ku oranaya dhibaatay ay gaarsiinayaan iyaguna waa dhihi jireen sanamyada gaaladoo dhan sanamyada qofkii wax ka sheega sanamyadaa dhibaato u geysanaya waatay nabiyullaahi huud lahaayeen in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu ilaahyadayada ayaa dhibaato kuu geystay baan u malaynayna marka uu ka cabsanaya sida ilaahay looga cabsado ayuu uga cabsanaya waxa uu yidhi haddana wa yaltajiu ilayhi wuu magan gelayaa oo dadkeenna maanta waa aragteen in badan oo juhale ah ayaa waxay ku hayaan awowow hebelow iyo awliye fulaan iyo awliye allahi adeeg oo waxa weeye magan gelay ilaahay waxaanu magan gallay bay kuleeyihiin awliyada ilaahay baan magan gallay malaa'igtaan magan gallay waxaasoo dhan waa khalad ilaahay unbaa la magan gala ah oo waxa weeye dhibaato oo dhan waxa weeye allah ayaa ah wax nabadgeliya isaga ayaana la na- la- la- la magan galaa ee cid kale waxa kuma qaban karto wey marka eh, yaltaju ilayhi wayadcuuhu wuu baryayaa oo ducadiina cibaado weeye adducaa huwa alcibaada buuyi nabiga calayhi salaatu wassalaam oo in badan qur-aanku waad ku arkaysaa qul idcu aladiina tadcuuna min duuni illaah kuwa aad baryaysaan oo ilaahay ka sokeeya waxay qaban karaan male u yeera waxayda tareen hayda ajiibeen waman adallu miman yadcuu min duuni illaah ayaa inoo imaan doonta marka waxa weye qofku inuu waxaan ilaahay ahayn baryo ilaahay baa ku yidhi aniga i bari oo waxa weeye waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum marka ilaahay baa la baryaa cid kale lama baryo marka wayadcuuhu wuu baryayaa markaa wayarjuuhu wuu rajaynayaa oo wuxuu ka rajaynayaa wanaag inuu siiyo awlaad buu ka rajaynayaa caafimaad buu ka rajaynayaa oo waxa weeye wuxuu ku leeyahay ilaahay buu ii baryayaa waxaasoo dhan waa shirki Ee, wayarqabu ilayhi waxa weeye xaggiisa ayuu raqba waa rajada maca alcilm la socoto raqba ayuu hayaayoo xubbi iyo kalkacayl baa qalbigiisa uga buuxa waxa weeye wayakhaafu ka cabsanaya oo cabsi baa ku jirta oo waxa weye uu ka cabsanayaa wayatawakkalu calayhi wuu tala saaranaya oo waxa weeye waxaasuu tala saaranayaa uu leeyahay waxbuu i tarayaa ilaahay agti buu ii shafaaca qaadaya waatay lahaayeen waxa weeye maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa haulaai shufacaauna cinda allah way tala saaranayaan waxay leeyihiin anagu cadaab arki mayno ilaahyadeeda ayaa wax noo qabanaya waxaasoo dhan marka waa shirki weyn oo diinta lagaga baxayo wey marka wax bannaana ma ah wuxuu yidhi haddana shiikhu tacriifta uu kusii daray ow yudiicuhu fii macsiyati illaah wuxuu ku adeecayaa wax ilaahay macsidiisiiya xaaraan buu ku adeecayaa wax alla xarimay ayuu leeyahay samee markaasuu waxa weeye samaynayaa oo ku adeecaya arrintaasina waa khalad laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq buu yihi nebigu qof makhluuqa laguma adeeci karo walow aabbaha iyo hooyadaana ha noqdeene waxa weye laguma adeeci karo wax macsiya oo ilaahay ka caroonayo oo qofka ku adeeca waxa weye arrin khatar uu ku gelaya waxa uu yidhi ow yatabicuhu wuu raacayaa wuxuu ku raacayaa calaa gayri mardaati illah waxaan ilaahay raalli ka ahayn wax ilaahay diintiisa aan ku sugnayn uusan ilaahay raalli ka ahayn ayuu ku raacayaa oo waxa weeye ku dabagelaya idan arrimahaasoo dhan waa shirku akbar weeye waxa uu shiikhu tiriyey oo dhan waa shirku akbar kabacdina adiladii buu shiikhu sheegay uu u deliishanayo iyo natiijada ka dhalanaysa shirku akbar waa mukhalladun fi nnaar qofka ku dhintaa shirku akbar waxa weeye jahanname ayuu allah u yaboohay uu ku waarayaa aayadda ugu horeysa fi suurati nisa allah waxa uu yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru ma duna dalika liman yashaa waman yushrik billahi faqad iftaraa ithman cadiima aayad kale waman yushrik billah faqad dalla dalaala baciida ama dalaala mubiina labadaba soo aroorta marka qofka shirki sameeya ay culummadu waxay yidhaahdeen man maata qofkii dhinta weeye wa huwa yushriku billah isagoo shirki samaynaya oo aan ka toobadkeenin ku dhinta bilaa towba aan soo islaamin oo shirkigaa ku dhintaa naar baa u waajibtay oo ilaahay uma dembi dhaafo ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi shirki ilaahay ma dhaafo mana yeelayo qof aakhira inta tegay mushriga ilaahay janna waa ka xarimay wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii ka sokeeya oo ka soo haray shirkigaas oo waxa weeye macaasiya qofkii khalad ku dhacay laakiin muwaxid oo muslima oo ashahaadanaya oo leh ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah haddana macaasi sameeyey oo daalimun linafsihi ah ilaahay wuu doonaa wuu dhaafaa qofkuu doono waa taxta mashii'ati illaah culummadu waxay yidhahdeen in shaaa cadabahu waa cadabaya hadduu doono wa in shaaa cafaa canhu wuu dembi dhaafayaa waa taxta mashii'ati illaah ilaahay baa la- loo daynayaa waa liman yashaa marka qofku ma odhan karo ilaa wa ilaa waa la ii dhaafayaa Eh, mana odhan karno qofkan loo dhaafi mayo waxaan leenahay waa taxta mashii'at illaah ilaahay iraadadiisa iyo doonistiisa iyo mashii'adiisay ku xiran tahay oo aynu u daynaynaa laakiin waa isdhaamaan midka horeo shirkiga waa la gooyo waa qadci inuu naar gelayo oo ku waaraya hadduu saa ku dhinto kan laakiin ilaahay baa loo daynayaa waa asxaabu lkabaa'ir ilaahay baa loo daynaya hadday xataa naarta galaan waxaa lagaga soo saarayaa shafaacada iyo waanagi waana inoo imaan doontaa shafaacadu insha allah waxna waa kasoo tilmaanay aayad kale allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi inahu man yushrik billah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu annaar wamaa lilaalimiina min ansaar arrinku waxa uu yahay qofka shirki ilaahay u sameeya ay ku dhinta bay yidhaahdeen culummadu oo waxa weeye shirkiga hadduu ka toobad keeno waxa weeye waa laga toobad aqbalayaa oo waxa weeye gaalnimadii iyo wixii uu ka soo noqdo waa laga toobad aqbalaya marka inahu man yushrik billaah faqad xarama allahu calayhi aljanna ilaahay janno waa ka xarimay wama'waahu nnaar naar ayaa hoygiisa naar buu ahaanayaa oo halkaasuu ku waarayaa wey fi suurati lmaa'ida aayadda kale fi suurati alxaji allah waxa uu yidhi waman yushrik billah fakaannamaa khara min alsamaa'i fatakhdafahu dayru aw tahwii bihi alriixu fi makaanin saxiiq wuxuu la mid yahay qofka shirkiga ilaahay u samaynayo mushrika ah mid waxa weeye samada laga soo tuuray waman yushrik billah fakaannamaa khara min alsamaa meel kore mid laga soo tuuray ayuu la mid yahay fatakhdafahu dayr oo markaa shimbiruhu dafayaan oo kala dafayaan oo hawada ku googoosanayaan ayuu la mid yahay dhibaatada uu kasbanayo aw tahwii ay kula hoobanayso bihi riixu dabayshu fii makaanin boos saxiiqin ay baciid aad u fog oo ay gebi ka tuurayso oo meel daran dabayluhu ka tuurayaan ay macnaha maadaama uu naar u socdo oo waxa weeye naar kusii hoobanayo ayaa waxaa laga cabirayaa qofkaasi malaha meesha uu u socdaa dhibaatada ay leedahay oo waxa weeye waa arrin aad u daran qofka shirkiga ku dhintaa ilaahay ballan buu qaaday inuusan u dembi dhaafayn oo naar uu geynayo marka arrintaa waa khatar wey qaala sheikhu wuxuu yihi raximahu llahu tacaala markaa aayadihii markuu ka baxay wa qaala anabiyu sala allahu calayh waali wasalam xaqu llahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a wa xaqu alcibaadi cala allah anlaa yucadiba man laa yushrik bihi shay-a waa xadiidkii mucaad aan horena usoo tilmaannay nebiguu la socday dameer bay wada saaraayeen markaasuu nebigu ku yidhi atadrii ya mucaad atadrii maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu alcibaadi cala allah qaala allahu aclam allahu rasuulu aclam qaala xaqu llahi cala alcibaad an yacbuduuhu walaa yushrikuu bihi shay-a addoommada ilaahay wuxuu ku waajibiye oo ku leeyahay inay caabudaan oo shirka ayna samayn wa xaqu lcibaadi cala allah ilaahina addoommadii wuxuu u ballan qaado oo u waajibiyey inay waxa weeye uuna cadaabin qofkii aan shirkii la imaanin marka waa kii ku dhinta ee kii ka toobadkeena isagu waa laga aqbalayaa bukhaari iyo muslim ayaa warinaya xadiis saxiixa qaala sheikhu wuxuu yihi raximahu llahu tacaala wayastawii markuu inoo caddeeyey adiladii iyo tacriiftii ayuu waxa uu yidhi wayastawii fi lkhuruuj waxaa diinta in lagaga baxo bi haada shirki oo mukhrija can ilmilla uu qof ku noqdo waxaa siman oo isku mid ah oo isku xukuma almujaahiru waxa weeye kii la jahrayey ka kufaari quraysh gaalnimadooda kuwa la jahraya ama gaaladaa maanta aynu u jeednaba caalamkao dhan jooga oo gaalnimadooda iyo sanamyadooda iyo shirkigoodu bannaanka yaallo ka kufaari quraysh sidii quraysh oo kale waalmubdinu fiihi iyo kan qarsanaya kalmunaafiqiin almukhaadiciin sida kuwa munaafiqiinta aladiina yudhiruuna alislaama islaamkiibay muujinayaan wa yubdinuuna alkufra gaalnimana waa qarsanayaan kuwaa marka waa isku xukum labadaasi maxaa u deliila gaalnimada kii la jahrayey aayadihii horaa u deliila kan laakiin munaafiqa wuxuu u keenay shiikhu aayaddan ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar waxay munaafiqiintu tegayaan munaafiqiintu nifaaqu waxa weeye waa idhaaru lislaam wa ibdaanu lkufri qalbiga inaad gaalnimo ku haysatid carabkana ka sheegtid inaad muslim tahay taasaa munaafiq la yidhaahdaa sidii munaafiqiintii xilligii nebiga cabdullahi ibn ubay ibn salool hogaaminayay gaalnimay qarsanayeen nebigana inta u yimaadaan bay odhanayeen nashhadu annaka rasuulullah ilaahay baa ku beeniyey wallahu yaclamu innaka la rasuuluh wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun marka naartaasay gelayaan kuwaas walan tajida lahum nasiira wax u gargaarana ma helaysid oo cid u gargaaraysa male kabacdina waxaa laga soo reebay waxa layihi ila aladiina taabuu kuwii toobad keenay wa aslaxuu wanaajiyey camalkooda wactasamuu waxa weeye bilaahi alle waxa weeye qabsaday oo waxa weeye cisme ka raadiyey oo diintiisii ku dhaqmay wa akhlasuu diinahum lilaah diintiina ilaahay u barax tiray oo khaalis lilaahi la yimid kuwaas ilaahay ow xaggee bay tegayaan fa ulaa'ika maca almu'miniin buu yidhi allah kuwaasi mu'miniintaas ay la mid noqonayaan waay waa toobad keeneen attawbatu tajubu maa qablahaa towbaddu iyo islaamnimadu wixii ka horreeyay burburiyaan marka kuwaasi ilaahay waa ka toobad aqbalaya oo macal mu'miniina ayay ahaanayaan macoodoo mu'miniin bay noqdeen wasawfa yuuti llaahu lmu'miniina ajran cadiima ilaahayna waxa uu siinayaa aakhiro mu'miniinta ajar weyn oo cadiima halkaa marka waxaa inooga caddaatay oo waadixa oo aynu ka fahnay waxa weeye su-aashaas in uu shirkigu yahay arrin khatara shirku asqarna wuu ka hadli doonaa laakiin wuxuu inoo caddeeyey shirku akbar walciyaadu billaah waana tuu cabdullaahi bni mascuud nebiga weydiiyey ayu dembi acdam cinda allah ilaahay dembi laga galo kee ugu weyn qaala markaasuu nebigu wuxuu yidhi an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqaka inaad nid u samaysid ood la caabudid isaga oo ku abuuray keligii marka waxa weeye khatar waay marka shirku akbar waa itikhaadu alcabdi min duuni illahi niddan yusawiihi birabbi alcaalamiin insha allahu tabaaraka watacaala kan yarna iyo anwaac isuu yahayna wuu inoo sharaxi doonaa sheikhu alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin